bsm اllh الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وsلم عlى نabيina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجمعين ama bعd qala الإmam الxafiظ أbu cabdالlah mحamed بn يزيد بn majة raximh اllah taعalى xadaثna عlي بn mحamd وcmr بn cabdالlah qال xdثna وkiع qال xdثna سفyاn wa سفyاn الthwrي عn نصyr عn نصyr بn ذعluq نصyr بn ذعluq الthwriي أbu طعmة الكوfiي صdوq lm yusib man ضacafahu ibn xajar wuxuu yihi waa صaduuq ciddii ضaciifisay ma aynan yani asiibin rawaa lahu ibnu maajah ibnu maajah ayaa u wariyo qaala wuxuu yihi kana bnu cumara ibnu cumar wuxuu ahaa yaquulu inuu dhahayo kana bnu cumara yaquulu ibnu cumar wuxuu ahaa inuu dhahayo laa tasubuu asxaaba muxamedin sala allahu calayhi wasalam asxaabu muxamed ha caynina falamaqaamu axadihim midkood maqaamkiisa saacatan saacad ou istaagay ou yacnii maqaamkiisa saacad ou joogsaday khayrun waa ka khayr badan yahay min camali axadikum midkiin camalkiisa cumurahu cumrigiisa oo dhan ou markaa ou camal falo ayb marka waxaan soo haynay baabkii ahaa fadaa'ilu الصaxaaba ayaan ku dhex jirnay xadiidkii waxaa noo soo dembeeyey xadiid abi hurayra oo nebiga salى اllahu عalayhi wasalama uu yidhi laa tasubuu asxaabii asxaabteyda ha cayninina oo rasuulka cayda saxaabada uu reebay waxaan joognay saxaabada rasuulka caydooda dhowr qaybood inay noqon kartaan tilmaannay waxaa noogu dembeysay mahaalibtooda iyo ceebahooda in la aruuriyo ama waxyaabaha iyaga markaa lagu dhaliilayo keliya in meel lagu aruuriyo inay ka tarjumayso cuqdo qofka inuu saxaabada u qabo saxaabadana in cuqdo loo qabo ma ahanoo allah wuxuu yidhi waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabbana اkfir lana waliikhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan wlaa tajcal fii quluubina gila liladiina aamanuu marka dadka mu'miniinta in gili iyo xiqdi iyo loo qabo lama rabo marka taasaa marka noogu dembeysay oo mahaalibta saxaabada iyo waxaasaan la qoraa in la dhahmaa keliya waxaa dhinayd oo in la ogaado u baahan mabxadkan ka dhiman muhimna ah waxaa aada iyo aada muhiim u ah saxaabadu macsuumiin ma ahanaan dhahnay waxaana ka dhaco asxaabu rasuulillaahi asxaabta rasuulkana waxaa ka dhaco dembi iyo waa ka dhici karaa dabcan macsuumiin ma aha haddana sidaas oo ay tahay sidee loola dhaqmaa waxyaabaha ka dhacay ayaga oo markaas ay dhici karto inay tahay dembi dembiba ay tahay waxyaabahaas marka waxaa la leeyahay jaanibka xasanaadkooda iyo saabiqada ay islaamka ku hormareen iyo suxbadii nebiga sal ll ly slam iyo waxyaabaha dunuubtaas ama waciidkaas dunuubtaa kusoo arooray waxyaabaha baajiyo oo yacni dunuubtaa marka baajinayo ayaa ka tiro badan dunuubta oo hadday saxaabadu dembi galeen asbaabihii dunuubtaas yacni waciidkiisa uu uga baaqan lahaabaa aada iyo aada ugu badnayd oo waxaa ka mid a towbada saxaabada waa towbad badnaayeen waxaa ka mid a istikfaarta masa masaa'ibtaa ka mida iyaga ku dhacayso waxaa ka mid ah shafaacada nebiga dunuubta yacni waa lagu dha waxaan ujeedaa ciqaabta waa lagu rafciyaa saxaabada rasuulkana dabcan haddii cidi shafaacada nebiga hadday dad helayaan asxaabta cid uga owleysan ma laha waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam waana u gargaareen dadna iyagaa ugu dhowaa saxaabadiisana waa ahaayeen waxyaabahaasoo dhan marka ayaa waciidka soo arooro ee dunuubtaas ama waxyaabaha la lamidka ah ku soo arooro waxyaabaha baajiyo ama yacnii waciidka baajiyo waxaa ka mid a waxyaabahaas saxaabaduna wax badan ayay ka haystaan arrimahaas intaasaan marka inaan ku dara aan rabay xadiidkan ibnu cumar wuxuu leeyahy laa tasubuu asxaaba muxamedin sala alla l salam iyo waxaa kale intaanan dhaafin mowduucaas waxyaabaha asxaabta laga soo guurinayo oo ay dhici karto mukhaalafo ama dembi in la inay tahay waxyaabahaas la soo guuriyo ee taari kutubu taariikh lagu soo guuriyo seen ula tacaamulaynaa awalan horta in badan oo waxaas ka mida waa daciif sanadan ma ansixin maahan wax walboo la sheegay inaan iska rumaysano kutubta taariikhduna qisaska iyo waxyaabaha aan ansixin waa ku badan yihiin waxyaaba marka waxay ku jiraan aan ansixin kow waxyaabo saxiix ah laakiin sida loo sheegay aan ahayn labo oo markaas sida loo tilmaamayo macnaha wixii waa ansixeen qisadu laakiin qaabka loo dhigay uma dhigna waa labo waad arkaysaa adiga laftaada hadda dhacdooyin badan oo aada goobjoog u ahaydoo sidii ay ahaayeen si aan ahayn loo dhigaayaad arkee marka dhacdada layskuma khilaafayo laakiin sida loo dhigay waay waxa warku uu ka imaanayo waa aafatu lakhbaari waxaa weeyaan marka ruwaatuha meeshaas marka labo taas marka waa saas ta saddexaad waxa ay tahay waxa yarka ah ee ansaxo iyaguna waxaan dhahnay jaanibka saabiqadooda iyo wanaagooda iyo jihaadka ay diinta u jihaadeen marka la garab dhigo wax yaray noqonayaan asbaabihii looga dhaafayeyna wax badanay ka haystaan asxaabu rasuulillaahi radia allahu canhum taas marka qofka muslimka caqiidadiisu saxaabada ku wajahan inay sidaas ahaato ayaa laga rabaa ayib qaala fadaa'ilu lansaar ansaartii fadaa-ishooda marka xadiidkan ibnu cumar kii horan buu la macno yahay fala maqaamu axadihim midkood maqaamkiisa saacatan uu istaagay oo nebiga uu macnaha la istaagay oo uu diinta ugu garab siinayo ayaa khayrun ka khayr badan min camali axadikum axadkiin camalkiisa cumurahu cumrigiisa dhan dhexdiisa uu sameynayo xadiidkan isnaadkiisu waa xoog badan yahay waa yacni isnaad xasana qaala fadaa'ilu lansaar ansaar fadaa-isheeda marka ansaartu da dabcan waa dadkii waa magacaani magac sharci ah waaye waxaana laga wadaa dadkii nebiga madiine kusoo dhoweeyey ee reer madiine madiine deganaa ee ows iyo khasraj lahaa ee nebiga baycada la galay caqabadii koowaad iyo caqabadii labaadba la galay yaa ansaar la dhahaa fadaa-il marka waxay lahaayeen qur-aankuna uu tilmaamay waladiina tabawa-u daara waaliimaana waasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar meelaha ilaahay waa ku tilmaamay ee kutubna waa laga qoray oo bacdi culamaa ilandalus fadaa'ilu ansaar buu wax ka qoray abu daawuud laftiisa fadaa'ilu lansaar kitaab la dhaho ayuu leeyahay oo ramsigiisa uu ku yaalo tahdiibulkamaalka ayb marka halkan isaga marka wuxuu baabeeyey ansaar fadaa-isheeda wbihi qala xadaثna cli bnu mحamedi huwa طanafisiyu wacmr bnu cabdillaahi wa huwa cmr bnu cabdillahi bni xanash alwdiyu hiqat qaala xadaثna wakiicu can shucbata can cadiy bni haabiti can اlbaraء bni caazib qala qala rasuulu اlahi slى اllahu عalayhi waslm nebigu waxau yihi man axaba alansaara qofkii ansaar jeclaado axabahu اllahu allah jeclaado wman abgada alansaara ansaar qofkii u caroodo abgadahu llahu allah u caroodo ilaahay ha u caroodo kaas marka waa qofkii ansaar jeclaado limakaanatihim nusrada ay diinta siiyeen ninkii u jeclaado allah jeclaado ninkii noco oo u noco inay diinta u gargaareen ku noco darteed allah noco saas waay macnaa saan horab u sheegnay qaala shucbatu shucba wuxuu yihi qultu licadiyin cadiy bni haabit baa waxaan ku yidhi asamictahu min albaraa'i bni caazib baraa-u bnu caazib ma ka maqashay qaala waxa uu yidhi iyaaya xadatha ani unbuu ii sheegay ayb aniga unbuu ii sheegay buu yihi xadiidka isnaadkiisu waa saxeix bukhaari iyo muslim iyana way wariyeen ayb ansaarta fadiila yani fadligoodana waa ku cadyahay wbihi qaala xadaanaa cabdالraxmaan bnu ibraahim wahuwa alcuhmaaniyu laqabuhu duxaym duxaym ayaa lagu naanaysaa dimashqiy hiqat xaafidu mutqin bukhaari iyo abu dawuud nasaa-i ibnu maajah baa u wariyaan qaala xadaanaa bnu abi fudayk ismaaciil bnu abi fudayk wahuwa hiqat can cabdilmuhaymin bni cabaas bni sahli bni sacdin waa sahl ibnu sacd u galaa ninkan marka cabdulmuhaymin asaacidi alansaari daciifun tirmidi ibnu maajah baa u wariyaan can abiihi cabaas bnu sahl bni sacdin wa huwa hiqat rawaa lahu lbukhaariyu wa muslimu abu dawuud watirmidiy ibnu maajah can jadihi oo sahl ibnu sacdin ah ana rasuula اllahi sal l slama qaala nebigu wuxuu yidhi alansaaru ansaar shicaarun weeyaan waa dharka jirka la xiriiro shicaar waxaa la yidhaahdaa marada marada jirka la xiriirto ee qofku markuu dharka wato hadda garanka oo kale garanka wuxuu noqonaa shicaar waayo jirkaaga ayuu ku dhegan yahay oo jirkaaga waxba kama xigaan al ansaaru ansaartu shicaarun waay say nebigu ugu dhow yihiin sala allahu calayhi wasalam wannaasu dadkana dadka kalena dithaarun waa marada kor laga wato marka marada hoos laga wato iyo marada kor laga wato yaa u dhow qofka midda hoos laga wataa u dhow ayb waa tacbiir aada u cajiib leh waay ayb shicaarku marka athawb aladii yeli ljasad waay dithaarkuna waa marada ka korayso marka macnuhu waxay tahay ansaartu waa khawaas waay waa dad khawaas ah xul ah weeyaan ansaartu saasay ka dhigan tahay wannaasu dadkuna maxay noqonayaan cawaamun dadku waa caam cawaam hadda af soomaaliga dadka qaarkiis cawaamtu caaybay u haystaan cawaam wixii guudaa la yihaaha wax guudiya wax gaar ahaaneed wax laga hadlayo ee qofka jaahilka ay soomaalidu cawaanay dhahaan cawaan marka cawaam marka la yidhaha cawaan in la dhahayay u malaynayaan saas maaha markaa nebigu markuu leeyahy ansaartu waa shicaar macnaha khawaas waaye iyagu waa xul dadka kale muxuu noqonayaa waa iyagu waa cawaam waa dad guud waaye macnaha kuwaan meeshay dad xul oo gaara ka yihiin ayib sidaas marka macnuhu marka ansaartu marka wuxuu ka bawadaa ikhlaas likahrati ikhlaasihim wa ixsaanihim ixsaankooda badnaantiisa daacadnimadooda yastaxiquuna waxay ku mutaysteen an yatakidahum akhilaa'a wa khawaasa lahu inuu nebiga ka dhigto waday yacni waxaan ujeedaa nebiga waday kama dhigan kama dhiganayo allah waday uu ka dhigtaye yacni inuu saaxiibo yani dad khawaas oo xula uu ka dhigto oo hum lidalika khawaasun bikhilaafi nnaasi alaakhariin dadka kalese waa ka duwan yihiin walow ana annaasa walow haddii ana annaasa dadka istaqbaluu ay qaabilaan waadiyan hadday dadku waadi dooxo ay markaa ay qaabilaan ow amase shicban ay qaabilaan dariiq buur ka dhex baxo shicbigu marka waa wadiiqa dariiqa dariiqa ka dhex baxo buurta meesha buurtu ay ka kala furan tahay oo karinta ay ka tahay dariiqa buurta dhexdeeda ka dhex baxo yaa shicbiga loola jeedaa wastaqbalat il ansaaru ansaarna ay u jeesato waadiyan doox kale leanna nakiradan dambe waxay keena tii hore inay ka duwan tahay ay waadiyan aakhar ay ansaartu marto la salagtu waadiya alansaari ansaar dooxa ay maraan ayaan qaadi lahay aniga dadku hadday doox maraan ansaarna doox kala marto dariiq kale ay maraan dariiqa ansaaraan qaadi lahay yani sida nebigu ansaarta ay ugu weyneyd agtiisa walowla alhijratu haddaysan hijradu ahayn sharafulhijra iyo qadarka iyo jalaalada hijrada haddaysan jiri lahayn lakuntu mra'an waxaan ahaan lahaa qof min al ansaari ansaar ka mid ah yacnii nafsadeyda ansaaraanba ku tirin lahaa haddaysan hijradu qadarkeeda iyo sharafka weynuu hijradu leedahay haddaysan ahayn waxaan ku tiri lahaa nafsadeyda ansaaraan ku tiri lahay ayb maqsuudkuna waa alikhbaaru bimaa lahu min masiyadooda in laga warramo unbaa laga ayaa laga rabaa xadiidkuna marka ansaar fadligeeda ayuu tusayaa waana xadiid saxiix wbihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa khaalid bnu mkladin wahuwa alqaطawaaniyu abulhaytham ninkan waxbaa ku jiro waa saduuq isaga laakiin fiihi dacfu ma rijaasha bukhaari buu ka mid yahay weliba bukhaari axaadiis ou la gooni noqday oo mutaabic aan lahayn ayuu saxiixa ku ayuu ku xujaystay xadiidkana waxaa ka mid a xadiidka man caaddaa lii waliyan faqad aadantuhu bilxarbi ninkaanaa ku jiro isagana la gooni noqday weliba waa imaamu dahabi marka war hadal caan uu yidhi oo marka xadiidkaasi markuu ka hadlaayey lowlaa haybatu saxiixi lacudda hada min manaakiiri khaalid saxiixa cabsida laga cabsanaayo bukhaari haddaynan jiri lahayn xadiidkan waxaa lagu tirin lahaa buu yidhi manaakiirta khaalid uu warinaya ninkan khaalid ibnu makhlad waxyaabaha uu warinaya axaadiidta yani manaakiirtiisaa lagu dari lahaa oo lagu tirin lahaa haddaysan jiri lahayn haybatu saxiix laakiin bukhaari intiqaa iyo wax lamida iyo ayuu isagu sameeyaa ayb waayahay khaarij albukhaari marka waa dhici karta in xadiid lagu daciifiyey liajli khaalid inuu la gooni noqday qaala xadaanii kahiiru bnu cabdillaahi bni camr bni cawfin can abiihi can jaddihi qaala qaala rasuulu llahi sal l slam raxima allahu lansaara ilaahay ansaar allah u naxariisto ansaar wa abnaa'a alansaari ansaar wiilashooda allah u naxariisto ilmahooda wa abnaa'a abnaa'i alansaari ansaar wiilashooda wiilashooda allah u naxariisto yani ilmahooda ilmahay sii dhalaan intaba marka waa u duceeyey xadiidku waa saxiix isnaadkiisuna dacfi baa ku jiro khaalid iyo sheekhiisa kahiir war baa ku jiro laakiin xadiidku bukhaari iyo muslim baa wariyeen min xadiidi zayd ibni arqam sidaasuuna marka xadiidku saxiix ku yahay qaala fadlu bni cabaas ibnu cabaas fadligiisa weeyaan meeshaan wa bihi qaala xadaanaa moxamed bnu lmuhanaa wa huwa abu muusa azamin alcanaziy wa abu bakr bnu khallaadin albaahiliyu waa abu bakarkan magaciisa moxamed bnu khallaad ayaa la yihaha moxamed waa magaca moxamed bnu khallaad albaahiliyu hiqat muslim abu dawud nasaa-i ibnu maaja baa u wariyaan qaala xadaanaa cabdulwahaab wahuwa bnu cabdilmajiid althaqafiy albasriyu hiqat qaala xadaanaa khalid alxadaa khalid bnu mehraan alxadaa hiqa can cikrimata can ibni cabaasin qaala damanii rasuulu llahi sal l slam nabigaa idumay ileyhi xaggiisu iisoo dumay wa qaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allahu allow callimhu lxikmata xikmadda bar sunnada iyo yacnii qowlka in la asiibo wa ta'wiila alkitaabi iyo kitaabka tafsiirkiisa ilaahu bar yani ta'wiil macnihiisuda waxay tahay aayadda maqsuudkeeda iyo muraadka aayadda ku jiro macno qaamid ah hadduu ku jiro in lasoo bixiyo taas ugu duceeyey nabiga sala allahu calayhi wasalam ibnu cabaas fadiilayna u tahay ducadaana ilaahay waa u aqbalay ibnu cabaas tafsiirka wax uga dheereeyo marka yacnii wax lamida ama maahane wax uga dheereeya ma jirin arday aada u badanna ibnu cabaas wou lahaa ayb marka fadlu bni cabaas xadiidkan iyo xadiidka markii tarjamada mudaabaqadooda waa daahir intaas marka wuxuu uga baxay fadaa'il الصaxaaba oo baab caqiidada ka mid ah ah baab kalou gelayahay wuxuu leeyahay baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fii dikri اlkhawaariji khawaarijta sheegitaankoodii ayuu ayaa caddaynteedii marka halkanna mas'alo kaloo caqadii buu ka hadlayaa khawaarijta waa firqo laakiin wuxuu radinayay muctaqadaadka khawaarijta waay marka qofka caqiidada caqiidada marka caqiidatu ahlisunnati waljamaaca marka way khilaafsan tahay caqiidatu lkhawaarij qofku marka inuu iska ilaaliyaa laga rabaa khawaarijtu marka mashaakilkoodu muxuu ahaa ama baabka caqiidada oo ay ku baaba'sanaayeen ama ay ahlu sunnaha ku baalmareen muxuu yahay abwaabta caqiidada marka culimmada ay koobayaan shan baabay ku koobaan baabul asmaa sifaat waa baab magacyada ilaahay tilmaamaha ilaahay baabulqadar waa baab baab waxaa weeyaan fadaa'il saxaaba ku tacalluqaa waa baabka saxaabada baabka afaraad waxaa la yidhaahdaa masaa'il asmaa'i waalaxkaam masaa-isha asmaa'da iyo xukumada ka dhalanayo masaa'il asmaa walaxkaam masaa'il liimaan walkufrina waa la dhahaa alasmaa walaxkaam yani asmaadii marka waa waa mu'min waa munaafiq waa mushrik kaafir muslim asmaadaas oo ayagu asmaa alqaab sharci ah iyo axkaamtii ka dhalanaysay meeshay ku baaba-een marka khawaarijtu waa halkaas kow qodobkaas waa ku baaba-een qodobkaana aasaas waxaa u ah iimaankii oo ay si qaldan ay u fasireen waana ka soo hadalnay masaa-isha iimaanka masaa-iluliimaan halkaa waa waan ka soo hadalnay khawaarijtu waxay ka qabeen iimaanku asal ee farac uma laha shucabul iimaan waa iskugu mid ee waajibka ah bal iimaan ficlu daacaad bay u yaqaanaan almuftarada dhammaan in la sameeyo qofku hadduu sameeyi waayo ficil waajiba ee uu markaa ka taga iimaankiisii inuu kulligiis waa wada waa wada anfoomaya xaqiiqaduna waxay tahay diintu yacni ilaahay xaggiisa waxa ka imaanaya waa laba un shay khabar iyo amar labadaasaa ka imaada khabarka iimaankiisu muxuu noqonaa marka tasdiiq amarka iimaankiisuna muxuu noqonaa inqiyaad labada aslul iimaan waay marka waxaa laga waxaa lagaa rabaa akhbaartiina inaad ku qaabishid akhbaarta ilaahay xaggiisa iyo ka imaanaysa tasdiiq awaamirta ilaahay xaggiisa ka imaanaysana inaad ku qaabishid inqiyaad inqiyaadka asalkiisa marka waa maxay qalbiga inaad daacad uga noqoto amarkaas inaad fulisid aslul inqiyaadi waa qalbigu ku jiraa kitaabka saaribulmasluulka iyo meelo badanna wou ku sheegaa ayb tasdiiqaas iyo inqiyaadkaa haddii la helo asluliimaan waa joogaa wixii kale marka waa furuuc hadba intay la ekaato meeshaas marka iyagu tan iimaanka ku tacalluqda waa ka waa ka hadalnay mas'alada shanaad waxay tahay ila afar baabaan hadda sheegnay soo maa alasmaa alaxkaam qadarka saxaabada iyo waxaan iyo masaa'il asmaa sifaat mas'alada shanaad marka waa maxay waa mas'alat alwacdi walwaciid alwacdu walwaciid yacni macnaheedu waxay tahay waciidku qofku haddii uu kabiiro ku dhaco oo uu dembi iyo wax lamida uu sameeyo ku dhinto asoon ka toobad keenin muxuu noqonaa qofkaas yacni waciidka ilaahay oo u yaboohay qofkaani laasim inuu ilaahay fuliyo waayo khawaarijta iyo muctasiladu ayagu saasay leeyihiin mar haddii waciid uu yimid waciidkaasi laasim inuu ilaahay fuliyo waciidku waa goodi wacdiguna ballanqaad camru bnu cubayd iyo marka abuu camara isku qabsaday mas'aladaasoo wuxuu yidhi ilaahay sooma dhahay in allaha laa yukhlifu lmiicaad ilaahay ballamada kama baxo qofkii dembi gala naarow uu markaa yacni ugu goodiyey ee sow ballantii uga baxaa marka ilaahay markaasuu wuxuu yidhi waxaad fa cibawaad waxaad fa waxaad ku gaftay buu yidhi fahamka ee cujmana waa waa min min alcujmati usibta waxaa lagaa asiibay buu yidhi cujmada carabi xumadaa lagaa lagaa galay carabtu waa kala farqiyaanuu yidhi wacdiga iyo waciidka ballanqaadka in la fuli waayo naqsigay u arkaan qof haddaad tiraa waaa waxaas haddaad samayso waxaan ku siinaa haddaad sii weyso waa ceebaysantah laakiin marka aad u goodisidoo tiraa haddaad waxaas samayso waa ku ciqaabah oo aad marka wixii uu sameeyo aad tiraa warorad waa ku cafinay haddaad tidhaahdid ma lagu caynaa mase waa lagu ammaana ammaan wa ballanka baxyo lama dhaho taas meeshaas ma fahamteen marka naam meesha marka nimankan looga yimid meeshaasay ahayd khawaarijta muctasiladu marka waxay qabaan ayaga waciidku laabudda qofka hadduu adduunyada tooba la-aan uga taga naartuu ku waaraa waana murtakibulkabiiruhuna waa gaal khawaarijtu adduunyada ayaga saas aakhirana naartuu ku waaraa muctasiladuna ma adduunyadu mansila bayna almansilatayn ayaan dhahaynaa laakiin aakhira naartuu ku waaraya saasay qabaan marka waana mas'aladii ugu horreysay ayaa la yidhi ee laysku khilaafay ahlu qiblaha mas'aladii ugu horreysay isku qabteen waa mas'alatu murtakibi alkabiira ayb culamada kutubta caqiidada iyo ka hadasho sidaas ayay yidhaahdaan marka khawaarijtu marka mashaakil kaloo badanna waa lahaayeen oo mashaakilaadkooda waxaa ka mid ahaa sunnada nebiga xujiyadeeda iyo in la xujaysto ma aaminsanayn oo ayaga qur-aanka bis sunnada maya xadiidka nebiga waa diidi jireen ninkii khilaafo ayaga ku khilaafa ra'yigana way way gaalaysii jireen waa gaalaysii jireen waana dili jireen dhiiggiisana waa bannaysan jireen kii ra'yiga ku khilaafo waana gaalaysiinayaan waana dhiiggiisana waa bannaysan jireen waana midda maymuun bnu mihraan uu yidhi uu yidhi xajaaj ibnu yuusuf khaariji buu ahaa buu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi nin baa la yaabay marka xajaaj see khaariji u ah waaba la dagaali jira khawaarijta markaasuu wuxuu yidhi atadri man ilkhaari man ilxaruuriyu xaruuriga ma taqaanaa man idaa khaalaftahu ama idaa khaalafta ra'yahu qof haddaad ra'yigiisa khilaafto kafaraka wastaxalla damaka ku gaalaysiinaa dhiiggaaga banaysanaayo mashaakilkaasna marka way qabeen ibnu rajabna fatxulbaarigiisa ayuu kusoo guuriyaaba waaya marka akhbaartoodu ka hadlayaa marka nebiguna sala allahu alayhi wasalam de uu ka hadlay wa bihi qaala xadaanaa abu bakr ibnu abi marka laba marka khawaarijta hadda waxaan nidhi qofkii ra'yigooda khilaafo waa gaalaysiiyaan maxay ku gaalaysiiyaan laba shayba waxaa ku gaalaysiiyaan bimujarad ra'yigooda in la khilaafo da dabcan wax waa ku gaalaysiinayaan waxaa kale ku gaalaysiiyaan dembi kabiira ah qofka inuu ku dhaco meeshaa marka feeraya dembiga weyn ee kabaa'irta ka mid a hadduu qofka ku dhaco waa gaalaysii jireen ayb dadku ayaantan dambe marka khawaarijtu mafaahiimteedii waxaa la geliyey wareer fara badan waxa wax in laga saxa u baahanna waa jiraan khawaarijtii horee laga sheekeynayo waxay wax kuga waxay wax ku gaalaysiinayeen ayaga kabiiro qofka inuu ku dhaco dembi macsi dad waxaa jira marka ayaga dadka ku gaalaysiiyaba tawxiidka yaa daran marka labadaas dhacno ninna macsiyow dadka ku gaalaysiinaa qofkan uu ku dhacay waa xadgudbay macsidu bidaatihaa gaalnimo uma ah wuu xadgudbay kaas ninna wuxuu wax ku gaalaysiinaa kullamaa aad ka hadasho tawxiid oo aad tiraa war cibaadada ilaahay ha loo khaalis yeelo war waxaan istiqaata bikayriillaahi yacni ilaahay keyrkiis oo la la baryayo amwaad aan dhib iyo dheef midna kuu haynin ma yacni in la baryaa waa shirki yani qof xaq ilaahay ka hadlayo ayuu ku gaalaysiinaya yuhuudda waa ka xun yihiin uu leeyahy waa gaalo kuwaas nacam waa nimankan marka ulaad ghulaadda oo duruqiyiinta nacam duruqda ghulaaddooda nacam waxay wax ku gaalaysiinayeen iyaga maxay tawxiidka nacam labadaas marka yaa xun labadooda nin tawxiid wax ku gaalaysiinayo nin macsi wax ku gaalaysiinaya labadaba waa shar laakiin yaa shar badan kan tawxiidka wax ku gaalaysiinayo oo asaga inaad tawxiidkii qabsatay gaal kaaga dhigaayo intaas keliya nacam ayb marka iyaga khawaarij khawaarij bay dhahayaanay ku hayaan laakiin iyaga laftoodii baaba khawaarij ka daran nacam waayo muslimiin badanay gaalaysiinayaan waxay ku gaalaysiinayaan ina tawxiidka waana mas'ale maahan annaga hadda aan alifayne ibnu cabdilhaadi kitaabkiisa asaarim lmunki saarim lmunkiguu ku sheegay wuxuu leeyahay yacni qubuuriyiintu waxay wax ku takfiiriyaan oy wax ku gaalaysiiyaan tawxiidka khawaarijtuna macaasiduu yiri nacam marka tawxiid goormo ma tawxiidda dabcan ra-sul amri waay nacam ibnu cabdilhaadi baa sidaas yidhi saarimulmunkiga ayb marka meeshaa marka in la ogaado waa muhim marka marka khawaarij laga hadlayo ee iyagu maba isku soo daraanba waxaana laga yaabaa inay iyagaaba kas iyagaana kaba sii daranba nacam wbihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya wa huwa ismaaciil bnu ibrahim ibni miqsam almacruuf bibni culaya wa huwa hiqat imaam can ayuba ayub ibn abi tamiimata sakhtiyaaniy can moxamed bni sirin can cabida wa cabiidat bnu camrin asalmaniy salmaniy can caliy waa ninkan iqa dadka cali ka wariyay iqaad hiqaada ardada cali iqaadooda can caliy bni abi aalibin qaala wuxuu yidhi wadakara alkhawaarija cali khawaarijtii buu sheegaye faqaala wuxuu yidhi fiihim rajulun nin ayaa ku jiro iyaga dhexdooda mukdajun gacantiisu ay yar tahay naaqis tahay mukdajulyadi mukhdajulyadi gacantiisu ay naaqis tahay oo mukhdajulyadi marka naaqa haddii yani mukhdaj iyo khadiij iyo waa shayga marka naqsi ou galo ama xooluhu marka ay dhiciyaan oo aynan bilo bilo dhammaysanin oy dhiciyaan naqsigaas marka shaygaa naqsiga ku jiro salaadii aan faatixa lahayn fa hiya khidaaj fa hiya khidaaj sooma ahayn xadiidka nam mukhdajulyadii gacantiisu ay naaqis tahay ow amase ow qaala amase wuxuu yidhi muudanu lyadi mid gacantiisu ay naaqis tahay yuqaalu wadiinu lyadi baa la yidhaha ay naaqisu lyadi waa isku macno ow amase mahduunu lyadi yacnii mid ay gacantiisu urursan tahay oo yar yar tahay oo iyada dhan isku soo urursan tahay qaadi ciyaad mashaariqu lanwaarka wuxuu yidhi wamacnaa muhdan wamahduunun ay sagiiru lyadi mid gacan yar waayo ay sagiiru lyadi mujtamacuhaa weliba meesha ay gacantiisu iyo ay kasoo urursan tahay miday yar tahay bimansilati thanduwatin thanduwa oo kale thanduwada waxaa la yidhaahdaa meesha yacni qofka bani aadamka naaskiisu halka oo asalka u ah salka u ah gacantiisu marka wax yaroo saas oo kale ah waayo waay macnaha walowlaa an tabduruu an tabdaruu haddii walowlaa haddii lala-yahay an tabdaruu inaad markaa aada yacni aada u faraxdaan la xadadtu oo aada markaa yacni intaad faraxu idinka bato taana uu idiin keeno inaad acmaasha ka tagtaan taa haddaanan ka cabsanaynin oo aynan taa ahayn la xadadtukum waan idiin sheegi lahaa bimaa wacada allaahu ilaahay wuxuu u ballan qaaday aladiina kuwa yaqtuluunahum kuwaa dilaya kuwaa kuwa dilaya wuxuu ilaahay u ballan qaadaan idiin sheegi lahaa haddaanan ka cabsanaynin oynan ahayn oonan ka cabsanaynin inaad ku kibirtaan oo farxaddii intay idinka badato haddaan idiin sheego thawaabta laga helaayo acmaasha inaad ka tagtaananba ka baqaa buu leeyahy naam ood camalkaa keliya isku hallaysaan ayb ay lowlaa an tafraxuu faraxan yu-addii ilaa tarki alacmaali farax inaad camalkii ka tagtaan keenaayo haddaanan haddaynan taa ahayn oynan taa jirin laxadadtukum bimaa wacada allaahu aladiina yaqtuluunahum kuwa iyaga kuwaa dilayo waxay alla ugu yaboohan idiin sheegi lahaa calaa lisaani moxamedin sal l slam ugu yaboohay qultu waxaan idhi buu yidhi anta samictahu min moxamedin sal l slam cabiidaa dhahay adiga miyaa nebi moxamed ka maqashay sal l slam qaala ii warabbi lkacba haa buu yidhi kacbada rabbigeedaan ku dhaartay halaatha maraatin saddex jeer buu sidaa yidhi ninkanna markii dambe hadda waa laga soo dhex bixiyey dadkii markii nahrawaan la laayey khawaarijta cali ha la raadiyey buu yidhi waa la raadiyey waa la raadiyey markaas saddex jeer iska daba celiyey markii dambe dadkii la dilay baa laga soo dhex bixiyey ninkii gacantiisii iyadoo gacantiisu go-an tahay gacan yar oo sida naaska haweenkaoo kale ah oo iyada dhan marka yacnii naaqis ah ayuu lahaa ninkii marka waa laga dhex helay wbihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba wcabdullahi bnu caamir bni zuraara wahuwa alxadramiyu abu moxamed alkuufiyu saduuqun qaala xadaanaa abu bakr bnu cayaash wahuwa shucba can caasim a ibn abi najuud can zirin can cabdillahi bni mascuudin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulku wuxuu yidhi yakruju fii aakhiri zamani aakhiri zamaanka waxaa soo baxayo qowmun qolo khawaarij marka waxaa culimmada qaar aynan meeshaana looga magacaabay waa soo baxayaan taa nebigu uu yidhi markii la arkayo ay soo baxeen khawaarij baaba loo bixiyey marka ibnu cabdilbar saasuu sheegayaa waana jam khawaarij waa jamcu khaarijatin waana daa'ifa hadda laga wadaa waana qowm mubtadiciin ah waxaana saa loogu magacaabay likhuruujihim can iddiin culamada qaar waxay dhahen diintay ka baxeen yamruquuna min alislaami kamaa yamruqu sahmu min alramiya waqiila likhuruujihim calaa khiyaari lmuslimiin dadkii muslimiinta u kheyrka badnaa ayay ku baxeen cali iyo asxaabtii waana noocyo fara badan asufriya alazaariqa annajadaad alibaadiya waa fara badan yihiin ibaadiyadu hadda cumaan iyo meelahan yay ku badan yihiin waa marka anwaac fara badan bay leeyihiin kutubtaan marka dawaa'ifta ay ka sheekaysaana ka waranto ayb marka waxaa yakruju fii aakhiri zamani aakhiri zamaanka waxaa soo baxaya buu yihi qowmun qolo axdaathu lasnaani da-doodu ay yar tahay oo da-doodu cusub tahay macnaha da-doodaa cusub da-doodaa yar waay macnaha alxadath waa huwa sagiiru sini waa qofka da ahaan yar waay riwaayaadka badanaana sidaas ayay ku yimaadeen sufahaau laxlaami yacni cuquushoodu ay fududdahay oo dad yacnii xagga caqliga aan tajribo badan iyo waayo aragnimo aan lahayn oo caqligooda uu fudud yahay yaquuluuna marka ceebta khawaarijtu marka inay dad yaryar yihiin miya ceebta yani ceebtu ma waxay tahay waa dhallinyaro ma ahan ceebtu dhallinyaronimada naam dhallinyaronimada waa marxalo iyo zaman qof kasta oo soo mara wey naam shaqsigana de ilaahay waxuuse isagu shaqo ku lahayn ma yacni kuma ceebeysnaanayo naam dhallinyaronimada aduu kasabkaaga ma aha waa wax ilaahay kusoo marinayo waay soo maha naam asxaabu rasuulillaahina waa uba waa ku badnaayeen dhallinyaro naam haday dhallinyaronimada sideeda qalad u tahay dembi u tahay de dhallinyaro waaba qofkii waxaa dembi looga dhigay waxaan kasabkiisaba ahayn marka khawaarijta maxaa lagu haystaa ayay wax soo socda waay naam sufahaau laxlaami cuquushoodu ay yacni khafiif tahay yaquuluuna waxay dhahayaan oy ku qowlayaan qowlan hadal bay ku qowlayaan huwa hadalkuba min khayri qowli nnaas saasa u qadaran yaquuluuna waxay dhahayaan oy ku qowlayaan qowlan hadal qowlka oo huwa isaguba min khayri qowli nnaas dadka hadalkooda kan ugu khayrka badan yacni hadaladooda kan ugu khayrka badan ka mid ah waa maxay taasi marka laa xukma ilaa lilah hadalka khayrka badan ay ku hadlayaan waa maxay laa xukma ilaa lilah in ilxukmu ilaa lilah taasay ku hadlayaan laa xukma ilaa lilah ama ducaaؤuhum ilaa kitaab illah kitaabka ilaahay ha loo xuguntamo saasay dhahayaan saasaa shuraaxdu ay sheegeen yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan qur-aanka akrintiisa iyo hadalka wanaagsan oy ku hadlayaan maaha weli waxa lagu haysto waayo qur-aanka in la akriyo qalad maaha iyadan inay khawaarijtu kownuhum ay qur-aan akriyaan maahan inay tilmaan khawaarij tahay muslimiintaba qur-aanka waa kaleba waa akriyaan yaqra'uuna alqur'aana qur-aankay akrinayaan laa yujaawizu ma dhaafayo taraaqiyahum kalxamahooda waa kan marka meeshay ku eedeysan yihiin qur-aankii bay akrinayaan kalxamahooda ma dhaafayo quluubtooda uma daadegaya waay qalbiga meesha wax lagu fahmo waayo waxaa lagu haysta qur-aankii ma fahmayaan waay fahamkii qur-aankay xumaynayaan muraadkii ilaahay aayadda uu ka lahaa rasuulku uu ka lahaa ma raacayaan qur-aankii waa akrinayaan si qaldanay markaa u qaadanayaan marka si qaldan in loo qaato waayo dembiga iyo mushkilada taas waay ee in qur-aan la akriyo iyo in dhallinyaro la ahaado iyo waxaas oo dhan dembi ma aha waxaa mushkilaha dadka qaar sida loogu fasirayo axaadiidtan ayb oo qofkan hadda dhahayaba dhallinyaronimada un ka dhigaayo qaladka ka dhigaayo oo ayagu laftooda soo dhallinyaro ma soo marin xilli ay dhallinyaro ahayn sooma jirin waxay ku socdeen baatilay noqoneen markaa oo saafta aan marka aan aan lahayn oo aan wax lagu dab awsaafta aan wasfiga aan muqaridka noqon karin ma in wax lagu cileeyo sax ma aha waxaa cilada marka mudan in wax lagu cileeyo waa waxyaaba cadamu fiqhihim fi lqur'aan qur-aanka inaynan fahmaynin taasaa marka ceeb ah ee dadkii fahamsanaana ay markaa ka dhegaysanaynin yamruquuna min alislaami islaamkay ka siibmayaan oy ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu leebka siduu uga siibmo min alramiyati min almarmiyati midii lagu tuuray alramiya marka waa waa almarmiya midda lagu ganay ugaarta ugaarta sida uu leeb fallaartu ay uga dusto ayay diinta uga baxayaane uga dusayaan xadiidkan marka culimmadu ay leeyihin waxaa ku sugan azajru wa fiihi wafi lxadiidi ibnu xajar wuxuu yihi isagoo ibnu hubayra kasoo naqlinayo ifsaaxa wuxuu yihi wafi lxadiidi xadiidka waxaa ku sugan meesha axdaath lasnaan sufahaa laxlaam wafi lxadiidi azajru iyo wax ka dambeeyaba xadiidka waxaa ku sugan buu yihi azajru canaan layska canaananayo can ilahdi in la qaato bidawaahira dawaahir bidawaahiri jamiici alaayaati aayaadka dhaaaahir aayaadka dhammaantood dawaahirtooda alqaabilati aayaadkaas oo aqbalayo lita'wiili tafsiir iyo ta'wiil aayaadka aqbalayo daahirkooda in la qaato allatii taas oo yufdii uu keenayo alqowlu bidaahirihaa daahirkeeda in lagu qowlo ay ka dhalanayso qofka yani uu gaarsiinayo in ujeedaa yufdi lqowlu bidaahirihaa daahirkeeda in loogu hadlo uu gaarsiinayo qofka ilaa mukhaalafati ijmaaci salaf aayad baad adiga qaadatay daahirkeeda daahirkaas aada u qaadatayna waxaa ka dhalanayo a'imatu salaf waxay ku ijmaaceen ayaad khilaafaysaa saxaabadii taabiciintii atbaacu taabiciin marka aayad baad keentay aayadda daahirkeedaa wadataa daahirkaasna wuxuu khilaafsan yahay ijmaaci salafka maya waa in laga fogaado waayo nimankan maxaa hadda loo leeyahay yaqra'uuna alqur'aan laa yujaawizu taraaqiyahum fiqhi male waay qur-aankii bay muraadkii alle maahane wax kaley ka fahmayaan inay ka fahmayaanna waxaa ku tusaayo saxaabadii oo dharaaran oo joogto ayay fahamka ku khilaafeen aayadda daahirkeedna waa wataan ma la ogola taas marka maa waayo aayaddan saad u fahamtay hadday tahay oo daahirkeeda hadday tahay saxaabadaa kaaga owleysnaa lahayd ayb meeshaas marka waa qodob marka waxaa la yaab le bacd innaas markaa tira aayaduu kuusoo qabana ibnu cabaas sidaanu aayaddan u fasiraad leedahay markaasuu ku leey ibnu cabaas iyo aayadda yaa la raaca qowlka ibnu cabaas iyo aayadda yaa la raacaa buu ku leeyay war aayadda iyo qowla ibnu cabaas isma khilaafsana ee ibnu cabaas aayadda waxa laga wado kuu sheega muraad ullaahi tacaala fi l aaya buu kuu sheegaa inaad tiraahdid marka warka ibnu cabaas iyo warka iyo aayad qur-aan baad iska horkeenayd waaas kuwaan kuwaan acmal waayo waxyaabaha laga hadlayo zajriga yani la yska zajriyo xadiidku uu zajrinayo ayb nin weyna waxaad arkay wax laga dhegeysanayo dadka qaar ay u yaqaanaan inuu yani culummo camal u qabo waxaad arkay dhahaya sidaas ibnu cabaas maxaa yani annagu aayaddan qaadanaynaa ibnu cabaas hadalkiisa maxaan ka rabnaa ibnu cabaasna markaas yufasir alaaya maahan ra'yi inuu wato aayadda marka khilaafsan maaha ashanu huwa tafsiir marka ayb saasuu marka ibnu hubayra uu kasoo guuriyey ayb waxaa kaloon ogaanaynaa sababta marka khawaarijdu jahliga u keentay oo inay ka jaahil noqdaan sufahaa ulxlaam yaqra oo in la yidhaahdo yaqra'uuna alqur'aana laa yujaawizu taraaqiyahum sababtaa maxay tahay ibnu cabdilbar tamhiidka hadalkanuu ku yidhi wa kaanuu litakfiirihim annaasa laa yaqbaluuna abaran khabara axadi can اnabiyi sala اllahu alayhi wasalam wuxuu yidhi waka khawaarijtu waxay ahaayeen gaalaysiinta ay dadka gaalaysiinayeen darteed ayaa waaa waxay noqdeen inaynan qof nebiga xadiid ka sheego aynan aqbalin warkiisa leanna wayba gaalaysiiyeen soomaha saxaabada axaadiidta nebiga dhan waa ihdaariyeen marka waa tuureen hadalkaas meel dheeroo ku dhacaa ogaadeen saxaabadii bay gaalaysiiyeen markay gaalaysiiyeen maxaa ka dhashay ee nebiga yaa wax ka yaa yaa xadiidka ka wari lahay rasuulka asxaabta soo maha asxaabtii waa gaalaysiiyeen mar hadday asxaabtii gaalaysiiyeen waxaa ka dhashay xadiid nebiba inay aqbali waayaan ilaa gaalaa u fadhisa moogta yaa kale agtooda ayaga sidaasaa ibnu cabdilbar uu sheegay falam yacrifuu lidalika haddaba marka sidaa darteed way garan waayeen shay-an min sunanihi wa axkaamihi almubayinati limujmali kitaabi اllahi sidaa darteed bay waxay u garan waxay garan waayeen sunnada nebiga iyo axkaamtii rasuulka ee bayaaninaysay qur-aanka wixii uu duuduubay ilaa qur-aanka wixii uu mujmala mujmalaadka qur-aanka ku jiro rasuulkaa ficil ahaan iyo qowl ahaan ufasiraayo soo maha waa diideen rasuul hadalkiisa inay qaataan sababtay u diideenna waa maxay dadkii ka warinayay gaalo u arkaan ayb walidaalika marka qofku inuu yidhaha culummada dhan inuu dareensado oo uu yidhaha cul muslimka culummo ma leh culummadu waa culummo wada xun culummo ma joogto hadaad culummada dareensato kulligood aada dareensato hadii yaa wax kuu sheegaya marka nacam waxa aada markaa samaynaysaa kharibaaday noqona iyo ifsaad ayb markaasuu wuxuu yidhi marka ayb falam yacrifuu lidalika shayئa min sunanihi wa axkaamihi اlmubayinati limujmali kitaabi اllahi wاlmukhbirati can muraadi اllahi fiiri sunnadii ka waramaysay ilaahay muraadkiisa min khitaabihi fii tanziilihi khitaabkiisa wixii uu soo dejiyo qur-aanka muraadka uu ka leeyahay sunnadii ka khabraysay bimaa araada allaahu wuxuu ilaahay doonay ou yacni ka rabo min cibaadihi addoommadiisa uu uga rabo fii sharaa'icihi sharaa'icdiisa dhexdeeda alatii tacabadahum bihaa uu ku addoonsaday oo inay ku cibaadaystaan ugu talagalay ayb wa kitaabu llahi carabiyun wuxuu yidhi kitaabka ilaahay luqad carabiya kusoo degay wa alfaaduhu alfaaddiisana muxtamilatun waxbay ixtimaashaa lilmacaanii macaani bay ixtimaale fara badan falaa sabiila ilaa muraadi illaahi minhaa ilaahay muraadkiisa jid lagu gaaraa ma jiro ilaa bibayaani rasuulihi sala allahu calayhi wasalam ilaa rasuulkiisa inuu bayaaniyo maana ilaa an qaala ilaa uu yidhi marka ibnu cabdilbar faman lam yaqbal akhbaara alcuduuli asxaabtii iyo dadkii ka dambeeyey cuduusha ahaa akhbaartooda qofkaan aqbalin caninabiyi ay ka warinayaan sala allahu calayhi wasalama bidalika kaagaa ku saabsan qofkii aan aqbalin dalla waa dhumay wa saara fii camyaa'a indhala-aan dhexdeeduuna uu ahaanayaa ayb falamaa lam yaqbal ilqowmu khawaarijtu markaysan aqbalin akhbaara alummati ummadda akhbaarteeda can nabiyiha nebigeeda ay ka warinayaan markaysan aqbalin walam yakun cindahum fiihim cadlun walaa mu'minun mu'miniintii dhexdoodana uusan ku dhex jirin ayaga fii nadarihim qof cadli ah iyo qof mu'minaba ounan ku jirin wa kafaruu caliyan wa asxaabahu cali iyo asxaabtiisana ay gaalaysiiyeen faman duunahum iyo dadkii ka dambeeyey ka hooseeyey kale yani dadka ka dambeeyo dalluu waa dhumeen wa adalluu wayna dhumiyeen wa maraquu min addiini diinkiina waa ka siibmeen wa khaalafuu sabiila almu'miniin jidkii mu'miniintana waa khilaafeen hadalkaas marka dad badanuu naqdi ku yahay baadida asbaabta keentana waa ku ishaaraa marka kitaabka socoshadiisa iyo waqtigii ilaahay idmo iska dhammaanaa kitaabka iyo socoshadiisu laakiin waxa ka muhiimsan waxaan u arkaa waxay tahay dadku inay horta fahmaan mashaakilaadka waxa u asalkaa inay fahmaan ayb qofku haddii marka uu degdegsan yahay laa ba-sa waa qof u dadejinayo iska aadaa dad dadejinayana waa la helaa dadaan wax dadejinayninna waa la helaa marka meeshaas marka yamruquuna min ad min alislaami kamaa yamruqu sahmu min aramiyati sidaasuu ibnu cabdilbar oo uu taxliiliyey meeshaan marka waxay culimada qaar ka qaateen marka mas'alada khawaarijtu gaalami ama soo muslimiin aa mas'ale iyadan khilaaf ka jiro qaar waxay yidhaahdeen maya muslimiin waayo cali siduu ula dhaqmay marka la fiiriyo iyo saxaabada qaarkood iyo iyo xadiidka soo socda oo fatamara hal yaraa shay-an am laa iyo shakigana wuxuu keenaa de in weli wax baaqi shakigu qadci ma aha ad waxyaalahaasay dheheen qaarna xadiidkaanay qabsadeen khawaarijtu waa gaalo naskaanaan caddaynayay dheheen mana foga labada qowlba waa jiraan ayb hadalkan marka ibnu alimaamu dabari weliba wuxuu kusii daray isaga waxaa dhici karta qofka inuu diintii ka baxo isagoo isagoo isleh ha ka bixin isagoo inuu ka baxo aan rabin inuu diinta ka bixi karaa dhici karto waayo iyago hadda khawaarijtu ka baxa isma laha yamruquuna min addiini kamaa yamruqu sahmu min alramiya mana isu haystaan qasadkooduna inay diin ka baxaan ma aha marka gaalnimada in loo qasdo shardi ma aha iyadana ayb meeshaas iyaduna waxay u baahan tahay faham faman laqiyahum qofkii la kulmo falyaqtulhum ha dilo qofkii la kulmo yani ha dilo marka imaam caadil haddii uu jiro la dagaalamaayo hala dagaal raaco khawaarijtu marka likufrihim miyaa loo dilaa mase waxaa loo dilayaa li li li lidararihim dhibkooda waxaa loo badan yahay lidararihim dhibkooda in loo dilayo naam waayo walidaalika cali intii ay jireen ma taabanin markay cabdullaahi ibnu khabaab ay dileen markaasuu marka hooshka ku qaaday uu la dagaalamay sababtuna waa maay dhibay la imaadeen naam iyagu marka walidaalika markay dhibka la imaa dhibkooda dartiis waa waxa loola dagaalaya ee ma ahan likufrihim saasaa loo badan yahay ayb faman marka kuwa iska fadhiyo qacdada oo aan dad dilaynin waxna aan laynayn walidaalika in la in lala dagaalo la daandaansado ee ma aha saasaa ibnu xajar laftiisana uu sheegaa ayb faina qatlahum dilkooda ajrun ajri waaye cind allahi ilaahay agtiisa liman bowna u yahay qatalahum dilo ajri weeyaan dilkooda ayb xadiidtanna marka dadka qaarkood iyaguba dee kuwa shirki ku dhex jiro dadka shirkiga ku qasbayo oo tawxiidka dadka yacni ula dagaalamaya dartiis oo yacni kelimatullaahi aan markaa ogolayn ilaahay keliya hala caabudo dhab qabo garaac dil kuwa saas dhahayo inay xadiidkan soo deliishadaan waa la yaab ciday ugu maq kaa kuwaasi dadna uma maqna fasaadkana kama fasaad yaraba khawaarijtu ayaga ka fasaad badan naam leanna dadka caqaa'idkooday fasaadinayaan kuwaas naam wa bihi qaala xadaanaa abu bakr bnu abi shayba qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun wahuwa abu khalid alwaasitiyu qaala akhbaranaa moxamed bnu camrin wahuwa moxamed bnu camr bni calqama can abi salamata ibn cabdiraxmaan weyaan ibni cawf qaala qultu liabi saciidin baa waxaan ku yihi liabi saciidin alkhudriy hal samicta ma maqashay rasuul allahi sal l slam rasuulka yadkuru isagoo sheegaya fi lxaruuriyati xaruuriyada shay-an isagoo wax ka sheegaya ma maqashay nebiga oo xaruuriyada yacnii dawaagii nebiga xaruuraa xaruuriya lama dhihi jirin ayaga waxuu ka wadaa laakiin xaruuriyadan hadda aad joogto nebiga isagoo tilmaamaya oo ka warramaya ma maqashay fa qaala wuxuu yidhi samictuhu waxaan maqlay yadkuru isagoo sheegaya qowman qolo yatacabaduuna cibaadaysanayaan ibnu xajar waxay riwaayaadka qaar baa waxay leeyihiin bacdi riwaayaat baa marka riwaayada bukhaari weliba laa adri ma lxaruuriya abuu saciid markii saa la weydiiyey wuxuu han ma aqaano u yihi xaruuriya xadiidkiibuu haddana sii waday uu sheegay kaas iyo kan see loo jamcina oo wajhuljamci marka waxay tahay nas ahaan rasuulka afkiisa xaruuriye kama haayo laakiin tilmaamaan ka haayaa waay aniga tilmaamahan marka idiin sheega habka sidaasaana marka loo jamciyey samictuhu waxaan maqlay yadkuru isagoo sheegaya qowman qolo yatacabaduuna cibaadaysanaayo kuwa cibaad weliba azaariqada iyay ahaayeen kuwa cibaadada badnaa yaxqiru axaduhum midkood wuxuu xaqirayaa salaatahu yaxqiru axadukum dhaha midkiin wuxuu xaqirayaa salaatahu salaadiisa maca salaatihim salaadooda marka loo fiiriyo yani salaadiisa waa la yaraanaya idinka wa sawmahu buu xaqirayaa soonkiisa maca sawmihim soonkooda marka loo fiiriyo oo la garab dhigo yamruquuna min addiini ayagoo sidaa addiinkay ka siibmayaan oy ka baxayaan kamaa yamruqu sahmu min aramiya akhada sahmahu qofkii tuuray markuu ugaarta ou gano akhada wuxuu qaaday sahmahu leeb fallaartii fa nadara waa eegay fii naslihi caaraddii buu eegay fallaartii caaradeedii falam yara shay-an waxba ma arkin dhiig ma arkin fa nadara wuxuu fiiriyey fii risaafihi jamcu rasafatin waay rasafada marka waxaa la yidhaahdaa seedka seedka ama marada lagu duubo meesha yacnii caaradda usha fallaarta ay ka gasho fallaartu sow ma ka koobna yacni waa ul yacni qori iyo caarad caaradda yacni birta ee marka inay wax ku dhacdo la rabe mariidka iyo waxyaabaha la mariyo caaraddaas marka marka qoriga la gelinayo in lagu adkeeyo rabaa soo maha haddii kale waa ka baxa shayga lagu adkeynayo seeda marka ugu yacni seedaha oo kale seed oo kale marka lagu xiro waa seedku waa ma go-ayo xariga iyo marada goodka caadiga iyo waa go-ayaan wixiina waa bir ma ogtahay risaaf markaas waa ayb soomaaliya ma ku garo kara tilmaantaas un baan yani ay tahay ayb fa nadara wuxuu eegay fii risaafihi yacnii waxa ku seedda ku duuban ee isku xirayso caaradda iyo usha isku xirayso ayuu fiiriyey falam yara shay-an waxba ma uunan arkin fa nadara wuxuu eegay fii qidxihi qoriga fallaarta qorigeeda ayuu fiiriyey falam yara ma uunan arkin shay-an waxba oo dhiig ah fa nadara wuxuu eegay fi lqudadi baalasha fallaarta marka la sameeyo labada dhinac baalal ah looga yeelaa si aynan dabaysha iyo waxa aysan u dheeliyin waa laysla ekeeyaa weliba nam jamcu qudatin fa tamaara waa ku shakiyey marka hal yaraa shay-an wax ma arkayaa am laa mise ma arkaayo shaki yacni tolow dhiig ma ku yaallaa mise kuma yaallo ayuu is yidhi yani macnuhu waxay tahay fallaartaas marka ugaarta marka lagu dhufto ay xoog loogu dhuftay ka dhex baxdo fallaartii haddii lasoo qabto dhiig ma ku yaallo sababtu waa maxay iyadii baaba ka dhex baxday dhiiggii intuusa imaanin iyadii baa dhiiggii bay ka hormartay waay fallaarta soo maha ayb nimankanina marka wax ku haraya male diintii waa ka siibmayaan sida leebkaas oo ugaarta uga siibmay wax ka soo raacayna ounan jirin wax kasoo raacayo oo uga dhegayana oo sida oon u jirin ayaa diin oo uga dhammaaday waxyaabaha marka ay deliishadaan waa khawaarijta dadka gaalaysiiyo laakiin meeshan u dambayso ayaa waxay keenaysaa fatamara hal yaraa shay-an am laa shakigaas marka wuxuu keenayaa inay gaalnimada aan la jasmi karin ibnu cabdilbar sidaasuu yihi ayb wahada tamari marka shakigani yuujibu anlaa yuqdaca cala alkhawaariji khawaarijta inaan loo jasminin walaa calaa gayrihim min ahli اlbidaci bilkhuruuji min alislaami ma loo jasminayo ayb wa an yushaka fii amrihim arrinkooda in laga shakiyo wa kulu shayin yushaku fiihi wax walboo laga shakiyana wuxuu yihi ibnu cabdilbar fasabiiluhu tawaqufu canhu waa in laga istaago duuna alqaطci calayhi marka khawaarijtu gaalnimadooda waa laga istaagaa maadaama arrinka lagu shabahayba shaki ou u dhex yaali meesha waa la gartaan malaynan ayb ibnu xajar isagu meeshaas wuxuu leeyahay waa tacqiibiyoon wuxuu yidhi waxaa ku jiro bacdi riwaayaat baa waxay leedahay lam yaclaq minhu shay-un lam yaclaq minhu shay-un shaki maa waa la jasmiyey wax soo raacay ma jiro ayaa la yidhi wa fii bacdihaa riwaayaadka qaarkeedna maxaa ku jiray sabaqa alfarhu wayani sabaqa alfarha waddama wuxuu ka hormaray uustii dhacaankii iyo dhiiggii dhacaankii iyo dhiiggii waxaaba ka falaartii baaba ka hormartay waayahay ayb wbihi qala xadaثna abu bkr bn abi shayba qala xadaثna abu usama whuwa xmad bn usama waaye can sulayman bn اlmugira sulayman bn mugira abu saciid albصriyu hiqat hiqa ibnu maciin labadaas laba jeer buu ku celiyay xadiiثhu fi kutubi sita bukhaari marka maqruunan buu ugu wariyey iyo tacliiq ahaan wixii marka bukhaari oo maqruun ahaan ugu wariyo ramziga bukhaari oo qa'da waa qaadana lakiin wuxuu tacliiq bis uu uga wariyo ramziga khat ayuu qaadanaa albukhaariyu tacliiq can xumayd bni hilaalin wahuwa abu nasr albasriyu alcadawiyu hiqat caalimun ibnu siriin xoogaa arrinkiis waa ka istaagay lidukhuulihi fii camali suldaan xoogaa dadka madaxda shaqadoodu galay xoogaa marka ibnu siriin ma jeclayn in shaqooyinka madaxda iyo dowladaha iyo waxaas la galgala ma jeclaa jirin waayo qofka weliba hadduu nin xadiis warinayo dee cilmi akrinaa uu yahay ma u fiicno weliba waa waxaa kas waxaa ka imaanayo maa laa yuxmadu cuqbaahu baa ka dhalanaysa waxaa la mida de waxyaabaha ururada iyo ururada laftoodu waa iskala mid nacam dadkan ururada iyo weliba siyaal lagu yaqaano marka ama bidca ha ahaato ama aaraa yani aan fiicnayn oon sawaab ahayn iyo ama iyagu un marka da dadka muslimiinta iska soco koox gooni ah iyo waxyaabahaas qofka culummada ma u fiicna inuu dhex galo waayo misdaaqiyada iyo hiqada iyo kalsoonida lagu qabaa dhumayso cilmigiisa inaan laga faa'iidinaa laga yaabaa marka marka qofka culummada dadkao dhan inuu culummo u noqdo unbaa laga rabaa can cabdillaahi bni saamit wa huwa algifaariyu hiqat rawaa lahu albukhaariyu tacliiqan muslim alarbaca can abi darin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam ina bacdii aniga gadaashay min ummatii ummaddeyda ow sayakuunu bacdii gadaashay waxaa ahaan doonuu yidhi min ummatii ummaddeyda xaal ay ka mid yihiin qowman qolo min ummatiida marka ummatulijaaba haddii laga dhigo waaba sidan ay badan tahay inay muslimiin yihiin waa laga qaadanaya qowman ayaa ah qolo qolada oo yaqra'uuna alqur'aana qur-aanka akrinayaan laa yujaawisu xuluuqahum ma dhaafayo dhuuntooda dhuumahooda ma dhaafayo yamruquuna min addiini bay ka siimayaan kamaa yamruqu sahmu leebka sida uu uga dhex baxo min alramiyati min almarmiyati ugaarta lagu ganay uma laa yacuuduuna fiihi kusoo noqon maayaan hum iyagu shiraaru alkhalqi waalkhaliiqati hum iyagu shiraaru lkhalqi khalqiga kuwa ugu sharta badan waalkhaliiqati iyo khaliiqada alkhaliiqa waxaa lagu fasira xoolaha yani khalqigu waa dadka khaliiqana waa bani- waa xoolihii bani aadamka iyo xoolaha yani khalqigay shar u yihiin waa meeshaas fiiri marka hum shiraaru lkhalqi waalkhaliiqati alkhalqu waa bani aadamkii alkhaliiqana waa noolaha kale marka khawaarijtu noolaha waa u shar badan yihiin Yani- yacni waxay u xun yihiin oo ay u shar leeyihiin ee bani aadamka iyo xoolaha laguma ag dhaqna manaa xagga nolo yani noloshii bani aadamka iyo khatar u yihiin bow meeshaas marka qise waxaa jirto juska shan iyo tobnaad imaamu dahabi uu ku sheego oo beri waxaa jira dhulkan maqrib niman cubeydiyiin la dhaho baadiniye ah haysan jiray cubeydiyiinta marka dadka waa dhibeen muslimiin xataa ma ahin kuwaas dad baadiniye ay ahaayeen hadalkoodu waa dheeryahay qoladaabaa haysatay culimmadii iyo fuqahadii waxay fadwoodeen qolooyinkaa in marka lala dagaalo nin marka waxaa la dagaalami jiray khaariji ahoo abuyasiid la dhihi jiray abuyasiid alkhaarijiy ayaa aada ula dagaalami jiray kooxou watay marka khawaarij ah xataa fuqahadii iyo culimmadii waxay yidhahdeen war ninkaas ha laga dhinac dagaalamo isaga iyo iyo inta isku darmaan dadku waxaan uun ummadda ha laga qabto nacam baadiniyada nacam sidaas markay dhacday baa marka sidii baa la yeelay da isaguna muxuu u aaminsan yahay dadkan muslimiin uma arko dagaalkiina waa lagu jira hadba waa laa yacni xaggaanna waa lagu sii jeedaa isagoo intana waa ku jeedaa intana waa kusoo jeedaa kuwanna waa dhakowsadaa hadba mid buu dilayaa waa laynayaa xoolo oo ka dhacaa markii looga dacwoodana may dhib male waa la xallinaa buu leeyahay yani dadkii yani fuqahaa badan uu laayay oo saas ku laayay nacam ilaa kuwan iyo kuwan isaga waa iskugu mid uhay nacam markii sidaa qisadaa uu ka sheekeeyaa imaamu dahabi wuxuu ku tacliiqiyey wuxuu yidhi alcubaydiyuuna acdaau llahi wa rasuulihi waalkhawaariju acdaau lmuslimiin labadaasuu kala siiyey marka wuxuu yidhi cubeydiyiinta baatiniyada dadka marka yacnii baatiniyada oo diinta xun oo diinta yacni dee tawxiid iyo diin aan haynin kuwa baatiniyada acdaau llahi wa rasuulihi alle iyo rasuulee cadow ku yihi khawaarijtuna wuxuu yidhi acdaau lmuslimiin muslimiinta acdaa ku yihiin ayagu lama maunan dhihin acdaa-ullaahi warasuulihi waayo ma dhihin acdaa-ulmuslimiin waayo yihi sababtoo ah dadka muslimiintay un laynayaan dhiigoodana banaysanaya marka shiraaru lkhalqi waalkhaliiqati in la siiyo saas iyay ku imaanayaan bani aadanna uma roona dad kalena uma roona laakiin kuwa masaajidda qubuuraha soo geliyay markuu nebigu ka hadlaya bacdi riwaayaat xadiidka qaar muxuu yidhi shiraa ulaa-ika shiraaru lkhalqi cinda allah ninka masjid qabri dhex geliyo maxaa lagu shiraaru lkhalqi cinda allaahi baa leeyihi weli waa ka sii xun yahay marka naam shiraaru yani hum shiraaru lkhalqi waalkhaliiqati baa la yidhi bay ayagu yani waxaa laga yaaba inuu isagu xadiidkan akrinaya laakiin kuwaas ma ujeedo qaala cabdullahi bnu samit waxau yihi fadakartu dalika liraafic bni camrin baan u sheegay akhi lxakam bni camrin algifaariy saxaabiga waay isaga faqaala wuxuu yihi wa ana ayda qad samictuhu min rasuuli illahi sala ll slam aniga lafteeda wuxuu yihi nabigaan ka maqlay sala allahu alayhi wasalam hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi